بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وأصحابي لباتن يا أفراد أما درسي أفري لباتنات أبو الدرداء saxaabiga la yidhaahdo abudardaa darda aabbaheed weeye dardaadu waa gabar cuwaymiru bnu maalikin alkhasrajiyu waxaa la yidhaahdaa cuwaymir bin malik alkhasraji kaana abudardaa'i abudardaa wuxuu ahaa yadfacu kii riixa canhu xaggiisa addunyaa adduunyada buu xaggiisa ka riixi jiray biraaxatayni labada calaacalood labada sacab iyo wasadri laabta adduunyada iska haye labada calaacalood iyo laabta wuu iskaga celinay markay soo aado saasuu ahaa adduunyada wuxuu ahaa nin zaahid ka ah nahada nahada cuwaymiru bnu maalik ayaa soo booday alkhasrajiy almukana loogu kunyoon jiray biabidardaa'i min nowmihi hurdadiisa uu ka soo booday ama ka soo toosay mubakiran xaaluu yahay yaa midka la haya isagoo ah khasraj alkhasrajiyadana waa waa reer khasrajki weeyaan qabiila yamaniya ahayd qolo yamaniyiin xagga asalka ah madiinay u guureen halkaasay degeen iyaga iyo reer aws baa waxaa la dhihi jiray markaas ansaar ninkaa hurdadii buu ka soo toosay wamadaa wuxuu aaday markuu hurdadii ka toosay ilaa sanamihi sanamkiisii alladii sanamkaasoo nasabahu uu qotomiyey fii ashrafi makaanin boos meesha u fiican min beyti gurigiisa gurigiisa meesha u fiican buu wuxuu qotomiyey sanam u yaali ilaa guri waa kale fiican yahay xatabadda iyo meesha u dambayso la seexday iyo kala duwan yihi meesha u fiican buu sanam qotonsada fa xayaahu sanamki markuu u yimid sanamkiisibuu salaamay wuu salaamay wadamakahu wuxuu ku dharoobay oo ugu dhaashiyey oo macnaha ugu subkay bianfasi maa shaykan u wanaag badan xawaahu uu koobay matjaruhu dukaankiisa dukaankiisa alkabiiru weynaa oo min adiibi cadar ah dukaan weyn buu lahaa abudarda cadarka ugu udgoon oo dukaanka u yaalay buu marmariyey sanamkii intuu salaamay uma alqaa wuxuu ku tuuray calayhi sanamka dushiisii fawban jadiidan maro cusub oo min faakhiril xariiri xariirta mideeda sarraysa ah labiskiina waa ka bedelay maro qaaliyo xariirah oo dusha ka saara wamadaa markuu saas sameeyey maradaasoo xariirtaasu ahdaahu ilayhi uu u soo hadiyeeyey isaga abudarda ah bil amsi shalay shalaydii dhoweyd aad axadu tujaari ganacsatada mid ka mid ah ganacsatadii alqaadimiina soo galay calayhi abudarda u soo galay min alyamani yaman uga yimid nin ganacsatada ka midoo yeman ka yimid baa maro qaaliyo xariira u keenay isna xariirta inta qaaday boo sanamka dusha ka saara walama irtafacat ishamsu qoraxda markay soo kor noqotay haadara abudardaa abudardaa wuu ka tegey mansilahu gurigiisii mutawajihan xaalo yahay mid wejiga saaro oo aaday ilaa matjarihi makaanu ganacsigiis makaanu tijaaraysigiis dukaankiisibuu aaday guriga waa laga shaqo tegey fa idan isla markuu dukaan ka aaday shawaaricu yahriba magaalada yahriba la dhihi jiro madiina wadooyinkeedii waaweynaa iyo waduruqaatuhaa dariiqyadeedii yaryaraa tadiiqu waabayadu ciriiryamaysa biatbaaci muxamedin nebi moxamed kuwa raacsan wadooyinkii waaweynaa iyo kuwii yaryaraaba dad nebi moxamed raacsan baa wadooyinka la ciriiryame wahum dadkaasina caa'iduuna waxay ka soo noqdeen min badrin dagaalkii beder beder baa laga yimi wa amaamahum hortoodana waxaa ahaa dadka beder ka soo galay afwaajul asraa guutooyin lasoo qafaashay oo min qurayshin reer qurayshada dad lasoo qafaashay baa la wadaa ilaa beder toddobaatan baa lasoo qafaashay gaaladaay toddobaatanna waa la dili fazwara waa ka leexday canhum xaggoodii waddada haddii dad badan qaadayo oo yaacayo oo faraxsan oo qaab mudaharaad oo kale ah dee waa ciriiriye waddadii u baneeyey waa ka leexday fazwara canhum waa ka jeensaday waa ka leexday laakinahu isagu maa labisa ma nagaan abudarda an aqbala inuu soo qaabilay calaa fatan wiil dhallinyaraa oo minhum dadkii ka mid a wiilkaasoo yantami u nasab sheeganayey ilalkhasraji reer khasrajkii abudardaba ahaa wiil ku abtirsada ayuu ku leexday abudardi wa sa'alahu wuxuu weydiiyey can cabdilaahi bni rawaxa ninka waxaan ku weydiiye buu yidhi ninkii cabdulaahi bni rawaxa la dhihi jiro ansaariga ahay isna khasrajigeenna ahaa oo gabyaagii weynaa ninkaa iiga waran faqaala lahu wiilkii wuxuu ku yidhi abudarde faqaala wuxuu ku yidhi lahu abudarde alfataa wiilkii alkhasrajiyu ee khasrajiga ahaa laqad aballaa wuxuu muujiyey ninka ay weydiiso cabdulaahi binu rawaaxa filmacrakati dagaalkii beder akrama albalaa'i wacdare midka u wanaagsan alleelahay wacdare iyo dagaal aqoon midda u sarraysa baa ninkaasi dagaalka ka muujiyey wacaada waana soo noqday ma dhimane saaliman xaaliya mid nabad galay oo haaniman xoola soo qanimaysay wadam-ana waa xasiliyey wiilkii hu oo abidarde wadam-ana wiilkii shaabka ahaa dhallinyarada ahaa waa xasiliyey hu abudarde oo su-aasha weydiiyey calayhi cabdullaahi bna rawaxa calayhi calaa cabdullaahi bna rawaxa macnaha waa ku dul xasiliyado sheeko wanaagsan buu ugu sheegay ninkaa waa fiican yahay waa nabad qabaa dagaalka si qumanbuu u dagaalamay hadda waa qaniimuu soo helay sheeko u sheeg walam yastaqrib ilfataa wiilkii dhallinyarada ah ma qariibsan ama lama yaabin su-aala abidardaaye abidarda su-aashiisa uu weydiiyey can cabdilaahi bni rawaxa uu yidhi ninkaa iga warran lama uu yaabin maxaa yeelay waalimaa kaana wixii oy ahaa waalimaakii dartiis kaana ahaa yaclamunnaasu dadku miday ogyihiin jamiican xaaleyihiin dhammaan dadku waxay ogaayeen waxay ogaayeen oo min awaasiril ukhuwati walaalnimada xiriirkeeda ah allatii ukhuwadaasoo kaanad ahayd tarbidu baynahumaa labada nin mid isku xidha abidarda iyo cabdulaahi bna rawaxa dadku waxay ogaayeen inay saaxiibo yihiin iyagoo aan wada dhalan diinna ka dhaxayn markaa niman aada iskugu xihan inay yihiin marka ninka ninkuu ku xihan yahay haduu dha war hebel ka waran dadku la yaabi maayo daalika arrinkaasi haabitun weeye maxaa yeelay lianna abadardaa iyo cabdulaahi bna rawaaxa kaanaa waxay ahaan jireen muta'aakhiyeyni laba walaaloobay fi ljaahiliyati jaahiliyadiibay waxay ku ahayn saaxiibo falamaa jaaa alislaamu islaamkii markuu yimid ictanaqahu ibnu rawaaxa cabdulaahi bnu rawaaxa u hogaansamay qoorta ku ritay ictanaqa cabdulaahi bnu rawaaxa islaamnimadibuu aqbalay wa acrada canhu islaamnimadii markii hore waxaa ka jeensaday abudardaayi abudardana waa ka jeensaday laakina daalika arrinkaas nina islaamay nina uusan islaamin markii hore lam yaqdac ma goyn maa beyna rajulayni labada nin dhexdooda wixii ahaayo min wahiiqil awaasiri xiriirkiisa adaga xiriirkii adkaayee ka dhaxeeyey taasi ma go-in ide dalla cabdullaahi bnu rawaaxa wuxuu ahaaday yatacahadu mid soo faajafaajoolo soo booqbooqda abadardaa yaa biziyaarati soo boqosho wuxuu macnaha hadba u cusboonaysiin jiray cabdulaahi binu rawaaxa ninka abudardaay saaxiibka ahay yousanba islaamine hadba waa u tegi jira wayadcuuhu waa ugu yeeri jiray cabdulaahi binu rawaaxa hu oo abudardaa ilalislaami buu ugu yeeri jiray wa yuraqibuhu wuu jeclaysiin jiray cabdulaahi binu rawaaxa hu abudarde fiihi islaamnimada wayasafu cabdulaahi waa tiiraanyoon jiray calaa kulli yowmin maalin kasta ayuu ka qoomamayn jiray maalinkaasoo yamdii tegaya min cumurihi abidarde cumrigiisa walxaal wa mushrikun uu yahay abudardo gaala maalin kasta markay dhammaato saaxiibkiisa aad buu macnaha u nixi jiray cabdulaahi binu rawaaxa waa nixi jiray maalintii gobolkeedu dhacaba waa nixi jiray wasala abudardaa'i abudarde wuxuu gaaray hadduu subxii guriga ka jarmaaday sanamkiisina uu uu u su- u subkay koox xariirana saaray ilaa matjarihi makaanu tijaaraysigiisi dukaankii bakhaarkiiba teg watarabbaca wuxuu tarabbuc ugu fadhiistay afargees calaa kursiyihi kursigiisa alcaali sarreeyey kursi dheer oo ku fadhiisan jiray dukaanka hortiisa ayuu fadhiis wajacala wuxuu gudagalay yabiicu inuu wax biicin wayashtarii wax soo gadan wayamuru uu amrayo khilmaanahu addoommada u shaqeeya iyo wiilashiisa wayanhaan waxna ka reebay waryaa waxaa sameeya waxaasna iska jira awaamir buu bixinay ilaa waa isagaa meesha xukumee shaqaalahanuu maamula ah wahuwa abudarde markuu arrimaha amrayo walaaluu isagu laa yaclam uusan ka warhayn shay-an waxba oo mimaa wi- kii ah yejrii dareeraya fii manzili gurigiisa waxa ka socda xog kama hayo gurigiisii sheekaa ka socota warna kama hayo bakhaarkaanuu joogaa waxbuu amrayaa waxbuu nahiyinayaa waxbuu gadayaa waxbuu soo gadanayaa waxa bakhaar ee gurigiisa ka socdana xog kama hayo oo maxaa gurigiisa ka socda fafii daalika alwaqti waqtiga iyada ah oo ninkan dukaanka joogo kaana cabdullaahi bnu rawaaxa oo saxaabiyo islaamay wuxuu ahaa yamdi mid aaday ilaa beyti saaxiibii gurigii saaxiibkiisa abidardaa waqad cazama wuxuuna goostay calaa amrin amar buu go-aansaday cabdullaahi bnu rawaaxa markuu gurigan aadayey falamaa balaqa lbeyta guriga markuu gaaray ra'aa wuxuu arkay baabahu guriga albaabkiisii yaa maftuuxan xaliya mid furan guri waa furan yahay wa absara wuxuu arkay cabdulaahi bnu rawaaxa umma dardaa xaaskii umma dardaa gabadhii la dhihi jiray buu wuxuu ku arkay fii fiinaa'ihi guriga fagaagiisa bannaanka hore faqaala wuxuu yidhi assalaamu calayki yaa amatallaah addoonta ilaahay yaa ilaahay addoontiis waa ku salaamay faqaalad waxay tidhi wacalayka asalaam anna waa kaa radiyey yaa akhaa abidardaa abidarde hooyada ninkii qabaya walaalkiisu ila ogta labadan inay saaxiiba yihiin faqaala wuxuu yidhi ayna abudardaa'i maanta abudarda aaway faqaalad waxay tidhi dahaba wuxuu aaday ilaa matjarihi dukaankiisii walaa yalbathu mana ka nagaanaya an yacuuda inuu soo noqdo waa imaan doonaa haa faqaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu rawaaxa ata'daniina ma ii ogolaan kadhaa inaan guriga u soo gudbo faqaalad waxay tidhi cala araxbi wasacti soo dhoweyn yaa iyo waasac ahaansho gacno furan soogal soo dhowow haa guri gurigaadi weeye soo dhowow cala araxbi wasaca si furan qalbi furan ku soo dhowow wa afsaxat lahu wixii u waasicisay adariiqa waddadiina waaba u bannaysay wamadad iyadu wixii aaday ilaa xujratihaa qowladeeda iyadoo qolkeediiba aaday wanshaqalad iyadu wuxuu ku mashquushay canhu ninkan soo galo cabdulaahi bnu rawaaxa waxay kaga mashquushay biislaaxi sha'ni beytihaa gurigeeda sha'nigiisa wanaajintiisa iyo wa ricaayati adfaalihaa yaa caruurteeda daryeelkeeda caruurta inay hagaajiso iyo guriga iyo qolkeedii hawshaasa gashay ninkaana waa soo gudbo qolkii kalow gala fadakhala cabdulaahi bnu rawaaxa wuxuu garay wuxuu galay ila alxujrati qowladii allatii taasoo wadaca fiihaa uu dhexdeeda dhigay abudardaa sanamahu sanamkiisa wa akhraja wuxuu la soo baxay cabdullaahigani qaduuman godin ama faas taasoo axdarahu macahu maciisa uu soo xadiriyo awal soo qaatay godin buu faas buu la soo baxay wa maala wuxuu isku majiiray cala sanami sanamkii wa jacala wuxuu gudagalay yuqadi yuqadicah wuxuu gudagalay yuqadicahu inuu ku googoynayo faaska yaa yuqadica inuu jarjarayo googoynayo hu sanamka bihi faaska faaska inuu la dhacayo wa huwa walxaal huwa yaquul uu leeyahay cabdullaahi bnu rawax marka uu burburinayo alaa kullu shayin alaa kullu maa alaa kullu maa yudcaa maca allaahi bacdilu alaa kullu maa yudcaa maca allaahi bacdilu tiin buu ku laba cesheeyey waa shadrigii dambe kan hore isku sin weeyaan alaa kullu maa shay dhammaanti yudcaa la caabudo maca allaahi ilaahay maciisa baadilun weeye alaa kullu sh kullu maa shay dhammaantii yudcaa la caabudo maca allah lam ciisa baailun baail wey falamaa faraqa markuu ka faaruqay min taqdiicihi fa- sanamkii googoyntiis iyo kidfidiis qaadara beyta guriga waa iskaga baxa gabadha war ma hayso dakhalad umu dardaa baa soo gashay waa xaaska ilaa ila alxujrati qowladii allatii taasoo fiiha sanamu sanamku yaallay fa suciqat waa la suuxiyey xiina ra'athu markay aragtay qadqadaa sanamkiiuu ahaaday ajdaada falfaliir sanamkii oo burbursan markay aragtay waa isku dhex yaacday waxaa weeyaan furkay xodho bimacnaa waa suuxdaba wajacalad waxay wa- wa wajadad waxay ka heshay ashlaa'ahu sanamkaa isaga ah ajzaadiisii mubacfaratan mid lagu firdhiyey cala alardi dhulka qolkoo dhan sanamka ajzaadiisii ilaa wax balaayaada qof u egoo kaleo lugo iyo gacno iyo madax balaayo inuu leeyahay laga yaabaa ajzaadii iyo xubnihii qolkaasaa midba meel u yaalla waa balaayo waa la kala gogoy wajacalad waxay gudagashay taldimu khadayhaa labadeeda dhaban inay garaacayso dharbaaxaysa la dhacaysa walaaliya taquulu ay leedahay ahlagtanii waad i halaagtay yabna rawaaxa inaan rawaaxow ahlagtanii maanta waa i halaagtay yabna rawaaxa laanna nin baa uga tegay reerkan iyo alaabtaan oo meesha alaabta dhigtay gabadhaani waxay ka baqaysaa ninkii abudarday ka baqaysa iyadana umudardaa baa la dhahaa lam yamdi maba tegin hayru qaliilin wax yar waxaan ahayn wax yaraa tegey xataa caada ilaa uu soo noqday abudardaa ilaa manzili gurigiisa fa ra'aa wuxuu arkay imra'atu xaaskiisii jaalisatan xaalata mid fadhida cinda baabilxujrati qowladda agteeda allatii qowladaasoo fiihaa dhexdeeda asanamu sanamku yaallay walxalihi xaaskiisii tabkii oo eeyso watanshiju ay neef tuurayso qofka iska neef tuurayo xuurtaysan oo ooyayo hiqhiq leh wa calaamaatulkhawfi cabsi calaamaadkeed minhu abudarda ay ka baqaysana baadiyatun ay ka daahirtay calaa wejha wejigeeda ninkan soo galayna waxaa ka muuqata gabadha wejigeeda inay isaga laftiisa ka baqayso fa qaala wuxuu yidhi maa sha'nuki muxuu yahay xaalkaada ii waran maxaa jira qaalad waxay tiri "Akha- akhuuka walaalka cabdullaahi ibnu rawaaxa jaa'anaa waa noo yimid fii khaybatika maqnaantaadii waas wa sanaca bisanamika sanamkaadina wuxuu ku sameeyey maa taraa waxaa u jeedid fa nadara wuu fiirshay abudarda ila sanami fawajadahu wuxuu ka helay xudaaman burbur la kidfay fash- fastashaada waa huray abudardi hadaban min jihata caro isagiina ciil buu cub la yidhi markuu arkay wixiiu ka burburay oo saaka xariirta saaroo usubkadoo wax kasta ku waxeeyey yaa waa carow la margeday waa qofku maruu carooda usan hadli karin sooma jidho wahama wuxuu damcay an ya'fara lahu inuu sanamkiisa u aaro waxuu ilaaha ku sheegayo ma aarsan kara in loo aara mahay laakinahu maa labisa ma nagaan abudarda qaliilan wax yar xataa hada'at ilaa ay ka degtay faa'iratu caradis caradii baa ka xasishay waa waa degey wasaka wasakata canhu waxaa ka degay qadabuhu caradis sakata sakato aamusa taqaani mogtaha sakato oo waxaa weeyaan walamaa walamaa sakata yaa oo qur-aankaba saas kale fafakara wuxuu ku fakeray fii ma xada wixii dhacay uma qaala wuxuu yidhi low kaana fii hada sanami sanamkan dhexdiisa khayrun hadduu khayr yahay la dafcal adaa dhibaatada uu iska difaaci lahaa can nafsi naftiisa wuu iska celiyo hadduu khayr leeyahay muxuu isku difaaci waaye wuu fakeray wuu fahmay war waxaana wuxuu yidhi wax khayr lamaa balaayada meesha qotoma wuu iska difaaco ninka u yimid hadduu khayr leeyahay uma dalaqa wuxuu aaday min tawihi isla waktigiisa tawdiisiba tawihi waa maxay isla markiiba ya ya halkaan ka baxo tow dhameynaa soomaalida min tawihi isla markii waktigiisa wuxuu u dhaqaaqay ilaa cabdillahi bni rawax u aad ninkii wax burburiyuu aad wamadayaa labadoodii way tageen macan cabdullaahi iyo iyo abudardi ilaa rasuulilah nebiga aadan sal lla alay slam waaclana wuxuu daahiriyo shaaca ka qaaday abudardi dukhuulahu gelidiisa fii diin illaahi oo galay diinta ilaahay baan galay bu fa kaana aakhira ahli xayihi abudardi wuxuu ahaa qoyskiisa iyo qabiilkiisa iyo xaafadiisa kan u dambeeya islaaman ninkii u dambeeyo islaamay buu ahaa aamana waa rumeeyey abudardaa'i mundu laxdati اluulaa ilbiriqsiyadii hore daqiiqadihii horeba bilaahi ilaahay iyo warasuulihi iimaanan oo khaalada dhex galay kulla daratin dare kasta oo fii kiyaanihi jirkiisa ah dare kasta waa maxay xubin kasta juz kasta oo jirkiisa ka mida iimaan dhex galay oo kaamil ah buu isdhiibo rumeey wanadima waana qoomamoodo waa shallaayo farahu qaninayna daman kabiira qoomamo badan calaa maa uu ka qoomamaysan yahay faatow ka tegey oo min khayrin ah khayrka dhaafay gaalnimada intuu ku dhex jiray waadraka waaye idraakan camiiqan wa adraka wuxuu ogaaday idraakan ogaansho oo camiiqan xeel dheer maa sabaqahu ileyhi waxay uga hormareen isaga asxaabuhu asxaabtiisii waxay uga hormareenoo min fiqhin fahmid ah lidiinillaahi diinka ilahi la fahmay wa xifdin xafidida likitaabillaahi la xafiday iyo wacibaadatin cibaadaah wa taqwa cabsiya kuwaasoo idakharuuhumaa ay kayraysteen lianfusihim naftooda u kayraysteen cinda allahi ilahay agtiisa ragga ka soo horreeyey waxay khayr iyo cibaado iyo fiqhi iyo axkaam barteen oo isaga intuu waxaan ag fadhiyey la fahmay diinta la galay oo looga hormaray buu gartay ilaa casharkaa looga soo horreeyey facazama wuxuu go-aansaday calaa an yastadrika inuu soo haleeshado maa faatahu wixii ka tegey biljuhdi dadaal aljaahidi ya aljaahidi juhdi darahu macnaa weeye waaya juhdi tiro badan fara badan biljuhdi dadaal aljaahidi fara badan wa an yuwaasilaba go-aansado inuu xiriiriyo kalaala leyli hameenka noogiisa bikalaali nahaari maalinta noogeeda maanta hadduu soo daalay soo shaqeeyey nooga maanta nooga caawa inuu dabad ugu xiruusan raaxaysan buu go-aansa xataa yalxaqa ilaahu ka haleelaya birakbi safarka dadkii ka hormaray wey way taqadama caleyh weliba ka hormarayo waaga hore ninkaaga horreeyay diinta iyo akhriska iyo cilmiga haddaad dadaashid haddiiba macnaha harya hameen adigu dadaashid ka hormaris fansarafa wuxuu u gadoomay ila alcibaadati insiraafa mutabatilin mid go-ay ilaahay u go-ay gadoonkiis wa aqbala wuxuu qaabilay cala alcilmi cilmigiibuu qaabilay iqbaala dam'aana mid ooman qaabiliddi oo kale wa akaaba wuxuu ku dul foorarsada oo ku dul ya hagoogti calaa kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa yaxfadu xaaluu xafidaayo kelimaatihi ilaahay kitaabkiisa kelimaadkiisa wayatacamaq xaal ku xeeldheeraanayo fahma aayaatihi aayaadka kitaabka ilaahay fahmidooda isagoo ku xeeldheeraanaya sida ay tahay raba inuu fahmo sidaasuu sameeyey ayib sidaa hadduu sameeyey walamaa ra'at tijaarata markuu arkay ganacsigii tunaqisu calayhi inay calwinayso inay calwinayso calayhi dushiisa ka calwinayso ladata alcibaadati cibaadada macaankeeda cibaadada macaankeeda in ganacsigu ka calwinayo wa tufawitu calayhi inay ganacsigu isaga ka kaxaynayso majaalisualcilmi cilmiga majaalistiisa tarakaha ganacsiga waa iskaga tegay hayra mutaradidin xaalaya mid noqnoqonaya kayrkiis walaa aasifin mid tiraanyaysan kayrkiis isagoo ah ganacsi baa ku dhaafa iyo dhaqaalaha ku dhaafa iyo taradud so ama iska daysa ama kusii jidha ama sii wadaa ganacsiga taradud la-aan iyo tiraanya la-aan buu iska laabay ganacsigii waqad sa'alahu fii daalika arrinkaa waxaabuu weydiiyey abudarde saa'ilun mid wax weydiiye faajaaba uu u jawaabay wuxuu ugu jawaabay laqad kuntu waxaan ahaa niyahu taajira nin ganacsiyo taajira qabla cahdii birasuulilah nebi maxamed baa anoo ambaran sala alla alay slam falamaa aslamtu markaan islaamay aradtu waxaan damcay an ajmaca inaan jamciyo bayna atijaarati walcibaadati ganacsiga iyo cibaadada nebigana yaa maciise cibaadayso ganacsina ku jiraan damcay falam yastaqim lii iima toosnaan maa aradtu wixii aan doonaya waa isku wadi waaye fataraktu tijaarata ganacsigii baan ka tegay wa aqbaltu cala alcibaadati cibaadadiina waa qaabilay waladii nafsu abidardaa biyadihi baan ku dhaartay allaha naftaydu yaddiisa ku jidhe maa uxibu ma jecli an yakuuna liya aniga inuu ii ahaado alyowma maanta xaanuutun bakhaar calaa baabilmasjidi masaajidka albaabkiisa bakhaar ku dhegan inaan leeyahay maanta ma jecli oo falaa tafuutuni aysan iga tegin salaatun salaadi maca aljamaacati jamaacada maceeda bakhaarku wuxuu ku dheganya masaajidka jamaacadana salaadi igama tagto sidaa inaan ahay ma jecli uma abiicu aan waxbiiciyo waashari wax soo gato fa arbaxu aan ribxo kula yowmin maalin kasta alaaa miati diinaarin saddex boqol oo diinaar oo lacagta adaga dahabka ah aan maalin kasta ay soo gasho taa ma jecli ee waxaan jeclahay inaan ganacsiga faraha ka qaado bakhaar dhow iyo mid dheer midna uma nadara ilaa saa'ilihi wuxuu misne saa u fiirshay ninkii su-aasha weydiiyey wa qaala wuxuu yidhi ina anigu laa aquulu dhihi mayo in allaha ilaahay caza wajalla xarama albeeca beecaa ilaahay xarimaya ganacsiga taa dhihi maayo walaakinii uxibu waxaan jeclahay an akuuna inaan ahaado min aladiina kuwa laa tulhiihim aysan mashquulinayn tijaaratun tijaaro walaa baycun beec can dikrillah waxaan jeclahay inaan ka mid noqdo dadka ganacsi iyo beec aysan dikriga ilaahay ka mashquulinayn inaan ka mid noqdo um lam yatruk kama tegin abudardaa'i atijaarata ganacsiga faxasbi bes ganacsiga keliya iskama dayn wainamaa taraka dunyaa adduunya o dhan ba iskaga tegi waacrada wuxuu ka jeensaday can ziinatiha quruxdeeda iyo wasuqrufihaa birbirkeeda waktafaa wuxuu kaga kaaftoomay minhaa adduunyada biluqmatin luqmad khashinatin yaa waxaa weeye dhib badan khashina ah waa luqmad dhib badan oo tuqiimus sulbahu dhabarkiisa ogta luqmad yar oo ciriiriyahoo ma garanaysaa dhabarkiisa hadduu afka gashado waxoogaa dhabarka u tooso gaajadu ka ba'do taas iyo wathoobin maro oo safiiqin jilicsan oo yasturu jasadahu jirkiisa astura bis maro cawrada asturto khafiif aan dhaxan celinay faqad nasala bihi waxaa ku soo degay jamaacatun jamaaca soo martiday fii leylatin hameen habeenkaasoo shadiidatilqarri qabowgeedu darnaan badan yahay qaasiyatilberdi qabowgeedu xaddhaaf yahay fa arsala ilayhim wuxuu u diray qoladii martida ahayd dacaaman saakhinan cunno kulul la qabow baa jira cunno qabow lama rabo cunno kulul buu u diray oo u sii dhiibay walam yabcad ilayhim uma dirin biluxufi yaa bustayaal iyo go-yaal uma dirin bustayaal dhaxanta laga huwado wadanka shaamna waa qabow miiran falamaa hamuu markay damceen binnowmi inay seexdaan raggii martida ahaa jacaluu waxay gudagaleen yatashaawaruuna inay showrayaan oo tashanayaan fii amriluxufi ya go-yaasha iyo bustayaasha arrinkiisa war maxaa ma seexanaa oo go-yaal baan u baahannaha oo xaggee ka helaynaa oo reerka cid ma u dirnaa howlahaasi galeen talaa la gala faqaala waaxidu minhum mid ka mid ah wuxuu yidhi ana adhabu anaa aadaya ilayhi ninkaan aan martida u nahay oo abudardaa wa ukelimu waa la soo hadlay oran war waxaan huwana nasiib aan leeyahay waxaan huwana nasiib faqaala lahu aakharu ninka laa yidhi dacahu war iska daa ha u tegine kama yeelina faataa waa tegey ninkii wamadaa waa socday xataa waqafa ilaa u istaagay calaa baabi xujratihi abudarde qowladiisa albaabkeedii fa ra'aahu wuxuu arkay qadi dajaca abudarde isagoo jiifsaday wamra'atuhu haweentiisina jaalisatun ay tahay mid fadhida qariiban meel u dhow minhu abudarde laysa calayhaa haweeneyda dusheeda ma saarnayn walaa calayhi abudarde dushiisana ma saarnayn ilaa fawbun maro khafiifun fudud laa yaqi aan ilaalinayn min xarin kulayl walaa yasuunu aan ilaalinayn min berdin qabow maryo khafiifoo aan dhaxanta ilaa khafiifku dhaxanta ma celiyo maryahaasayba qabaan labadooduba faqaala rajulu ninkii baa ku yidhi liabidardaa ninkii abidarde wuxuu ku yidhi maa araaka kuuma jeedo bitta inaa bariday caawa ilaa kamaa sidii oo kale mooyaane nabiyitu hanagnu aan u baryayna naxnu hanagu waxaan u arkaa caawa inaan isku mid nahay dhaxan inay wada dilayso hannana qabow baan nahay adna waa ku hayaa noogama kaa muuqato wax aa huwatid hannana sidoo kalea nah martidaadina waana ayna mataacukum ni oo abudardi caawa alaabtiinna faqaala wuxuu yidhi abudardi lanaa daarun annagu waxaan leenahay daar daar baan qabnaa lanaa daaru daar baan leenahay daartaasoo hunaaka halkaas ah daartaasoo nursulu aan u dirnay ilayhaa xaggeeda mataa tibaacan si isdaba joog ah kulla maa shay dhammaantii baan daartaa u dirnaa naxsulu aan soo xasilino calayhi dushiisa oo min mataacin alaaba wax allaale wixii alaabna soo gala guri waxaa jira aan usii dhiibanno oo alaabta sii dhiganno kow walow kunnaa haddaan ahaan lahayn istab istabqaynaa ya kuwa baaqi noqonaya fii haadihi daari daartan mada walow kunaa haddaan ahaan lahayn istabqayna kuwa la haray baaqi yeeshay fii haadihi daari daartan shay-an shay oo minhu alaabta ka mid a hadday gurigan noo ooli lahaayeen la bacadnaa waan soo diri lahayn bihi shayga ilaykum idinka alaabta meel kale haddii usii dhiibnaaye haddaan alaabta wax ka reebi lahayn oo alaab noo joogi lahayd waa arki lahaydeenoo waa idinsoo dhiibi lahayde waa idinsoo dhiibi lahayn uma ina fii ariiqina w abidarda wadadanada allatii alladii ariiqaasoo sanaslukuhu aanu qaadi doonno ilaa tilka daari daartaas aan alaabta dhiganno waddada aan u qaadi doonno yaa waxaa waddadaa dhexdeeda ah caqabatan jiir ka-uudan dhib badan waxaa weeye meel karin ah almukifu midka fudud aan culays wadin fiihaa karintaa dhexdeeda baa khayrun ka fiican min almuhqali midka la cusleeyey karin baa laga daadegayaa karintaas waxaa tafi kara qofkaan rarnayn alaab fudud wata yaa marka waddada culus baa meesha ka sokaysa marka alaabta iska sii hormarinaa annaga laftayda waddadaa culus baa meesha joogo qofka fudud baa fiicanoo alaab aan wadan marka alaabta waa sii dirnaa hanago culays wadna saana u marin hadhow markaa guriga aadayno ha qofka fudud baa ka fiican midka culus fa aradnaa waxaan doonnay an natakhafafa inaan iska fududayno min afqaalina culaysyadayada callanaa waxaa laga yaabaa lacalanaa mataqaani waa la mid calla iyo iyo lacalla isku meel bay u socdaan callanaa waxaan rajaynaynaa najtaazu karintaa inaan jiirno oo tafno mar haddaan culayska iska dhignay ha culayska mar haddaan iska dhignay la meelaha saa loo furaya xataa gaadiidka iyo gaariyaasha iyo dalcadaha saa u dheer iyo awrta raran iyo dhib bay ku tahay marka meeshaas inaan mari doonno baan rajaynayaa oo ka bixi doonno kanin daran baad meesha ku taale uma qaala lirajuli ninkiibu wuxuu ku yidhi abidarde afahimta war may afgarata war waxaan ka hadlaya ma fahamti mayla socotaa ma garata waxaan kuu sheegay ha faqaala wuxuu yidhi nacam haa fahimta waa fahmi wajuzita khayran idama la khayr ha lagugu abaalmari waay gurigu waa guriga aakhiro meeshaan alaab gurigaan adduunka nooma yaallee xaggan waxaan helno annagu usii horumarsanaa wey wa fii khilaafati lfaaruuqi sayd cumar dowladdiisii iyo khilaafadiisii ridwaanullaahi calayhi araada wuxuu ka doonay min abidardaa abidarda wuxuu ka damcay sayd cumar an yeliya inuu u qabto lahu cumar camalan camal fi shaami shaam shaqo dowladeed inuu shaam ka qabto fa abaa abidarda waa diiday fa asara calayhi waa ku celceliye waa amr buu yidhi ii qabo hawsha fa qaala abudarda wuxuu yidhi in radiita minii haddaa iiga raalli tahay an adhaba ilayhim inaan qolada aado reer shaam liucallimahum saan u baro kitaaba rabbihim rabbigood kitaabkiisa iyo wa sunnata nebiyihim nebigooda sunnadiisa wa usallii bihim salaadana aan tujiyo dahabtu waa aadaya haddii kale laakiin wax kale ma qaban karo fa radiya canhu cumaru cumar waa uga raalli noqday bidaalika arrinkaas iyaduba waa howl weyn buu yidhi orod iyadaba qabo kitaabka ilaahay baro sunnada baro salaada tuji wamadaahu cumar waa tegay ninka la yaraahdo abudardi ilaa dimashqa magaalada weyn oo dimashq falamaa balaqahaa markuu gaaray dimashq wajada naasa dadkii wuxuu ka helay qad uulicuu iyagoo lagu mamanaysiiyey bitarafi raaxays dadku waa reer magaaloobeenba wanqamasu iyagoo ku haftooday fii naciimi barwaaqada fahaalahu daalika arrinkaasaa wa arrinkaasaa warbahaar iyo wareer geliyey abudarde adinkaasaa naxdin geliyey wadaca naasa dadkii wuxuu ugu yeeray ila lmasjid dadkii wuxuu yidhi masaajidka igu imaada faijtamacuu caleyhi dadku waa soo urureen fa waqafa fiihim dadkii dhexdoodubu istaagay wa qaala wuxuu yidhi yaa ahla dimashq waryaay reer dimashq antum alikhwaanu idinku walaalaa tihiin fi diini diinta dhexdeeda walaalaan ku nah waljiiraanu deris baa tihiin fi daari daartani deris baan ku nah walansaaru cala alacdaa'i baa tihiin ansaarta hiilka kuwii looga heliyay cadowga yaa ahla dimashq war reer dimashq ma aladii kii muxuu yahay yamnacukum idiin diidaya min mawaddati kalgacaladayda iyo welistijaabati inaad yeeshaan linasiixatii naseexadayda walxaal ana aniguna laa abtaqii minkum aanan idinka rabin shay-an waxba fa naseexatii naseexadaydu lakum idinkaa iskale waa idiin naseexayn wa mu'anatii kharashkayguna calaa kayrikum idinka kayrkiin waxna waa idin baraya iyo diinta waxaan idinka raba ma jiro kharashkaygu cid kalow saaran yahay naseexadaydana idinkaa leh seebaa marka ii dhegaysan la adihin oo ca- u- casharka u imaan la adihin maxoolaa laydin weydiiyey yaa anoo idiin naseexaynaya waxa wanaagsan idiin tilmaamaya Eh, ma wixii culayskaygaana cid kale ay saaran tahay seebaa mawadadii xaggee idinka aaday iyo kalgacalkii iyo wanaaggii maali maxaa lahaanshahaydayo araa aan ugu jeedaa culamaa'akum culimmadiinni yadhabuuna iyagoo tegayoo dhimanaya culimmadiinni waa sii baaba'aya wajuhalakum jaahiliintiinnana aan ugu jeedaa laa yatacallaman iyagoo aan waxba baranay waa kaan culimmadii waa dhimanaya ju- dadkaan cilmiga lahayn waxma baranaya maxay tahay waxaan wa araakum waa idiin jeedaa qad aqbaltum idinkoo qaabilay calaa maakii takafala lakum oo idiin kafaalo qaaday bihi isagaba allahu ilaahay caza wajal ilaahay wuxuu idiin kafaalo qaaday baa wakhtigii geliseen waa biilkiina iyo arsaaqdeen ilahay baa kafaalo qaaday wa taragtum waxaa ka tagteen maa umirtum bihi wixii laydin amray cibaadadiina waa ka tagteen wixii la idiin kafaalo qaadayna waa daba ordaysaan waaya intaa markuu yidhi maalii maxaa lahaanshaaga araakum aan idinku jeedaa tajmacuuna idinkoo j- uruursanaya maa shay laa taakuluuna idna cunayn waxaan xoolo ah uruurinaysaan maba cunaysaane maxaa u uruursanaysaan Wat- watabnuuna maxaad u dhisaysaan watabnuuna idinkoo dhisanaya maa shay laa taskunuuna idnaan degayn guriga kaa degantaa maa waxaan kaloo guryo intaanu meelo magaalaha laga ka dhisaysa adan weligaa degayn maxaa ku falaysaan watu'ammiluuna idinkoo hididiilanaya maa shay laa tabluquuna idnaan gaarayn hawadiinnu waxay ku xihan tahay meel idnaan gaarayn baa ku callaqanti laqad jamacat alaqwaamu aqwaamtii waxay jamciyeen allatii aqwaamtaasoo qablakum idinka horreeyey xoolay jamciyeen wa ammalat hididiilayaalna waa hididiisheen famaa huwa ma ahayn shaanu ilaa qaliilun wax yar xataa asbaxa jamcuhum ummadaha hore ilaa jamcoodu ka ahaaday buuraa mid yaa mid macnaa halaagsamay wey wa amalahum hididoolahooduna ilaa uu ka noqday quruuran kado wa buyuutuhum guryahooduna ay ka noqdeen qubuuran qabriyaal haadihi midaan hadda dhow caadun reer cad wey waaye nebi huud baa loo diray nebigoodii baa caasiyan ilaahay baa halaagay yaa ahla dimashq qad mala'at ilarda dhul- dhulka yaa ma qad mala'ad way buuxisay reer caad alarda dhulka maalan iyo wawaladan caruur iyo xoolo faman yashtarii mini yaa iga gadanaya maanta tarikata caadin reer caad tarikadoodii alyowma maanta yaa iga siisanaya bidirhamayn yaa hayoo tarikadii reer caad laba dirham yaa iga siisanaya lamaba hayo fajacala naasu dadku waxay gudagaleen yabkuuna inay booyayaan xataa sumica ilaa laga maqlay nashiijuhum hin- hinraagooda min khaarijilmasjidi masaajidka dabadiisa faafiiqfiiqdooda iyo hinraagooda iyo oohintooda baa laga maqlay ninkan wuxuu ah nin wacdigiisa laga yaabay abudarda saxaabiga wamundu daalika alyowmi maalinkaa laga bilaabo dafiqa abudardaa'i wuxuu guda galay yaummu inuu u imaam noqonayo ma- yaummu inuu u qasdahayo majaalisunaasi dadka majaalisa iskugu yimaadaan oo fii dimashqa ah oo yaduufu inuu wareegayo biaswaaqihim suqyaalkooda fayujiibu saa'ila fayujiibu wuxuu ajiibay asaa'ila kii su'aal keena wax weydiinaya wayucalimu wuxuu wax baraya aljaahila kan jaahilka ah wayunabihu wuxuu baraarujinaya algaafila midka halmaansan muqtaniman yaxaaliya midka qanimaysanaya kula fursatin jaanis kasta mustafiidan yaa xaaliya mid ka faa'iidaysanaya min kulli munaasabatin munaasabo kasta munaasabo kasta baa ka faa'iidaysanaya fahaa huwa daa waa baraaruga waa kan abudardi yamuru isagoo maraya bijamaacatin koox kuwaasoo qad tajamharuu yo ku soo ururay ku kulmay calaa rajulin tajamharu jamaahiir ma maqashaa tajamharu waa kana iyagoo nin iskugu dul yimid dadkii wajacaluu waxay guda galeen dadkii yadribuunahu ninkii inay garaacayaan oo yashtumuunaha ay caayayaan faaqbala calayhim wuu soo qaabilay waqaala wuxuu yidhi mal khabar war maxaa jira war maxaa ninka loo dilayaa war maxaa ninka loo caayayaa faqaaluu qaaluu waxay dhaheen rajulun huwa rajulun waa ninoo waqaca ku dhacay fii dembin kabiirin dembi weyn ilaa hadda wuxuu qofkii dembiga balaayo sameeyey cid la hadlaysa ma leh sow doonuu iska yeelaya ninkan dembi buu ku dhacay dadkiibaa waa dilaya oo misna caayaya ceebtiisa iyo balaayad u leeyi qaala wuxuu yidhi araytum ka warrama low waqaca fii biirin ceel hadduu ku dhaco afalam takunuu ma weydnan ahaateen tastakhrijuunahu minhu kuwa ka soo saari lahaa war ninku ceel hadduu ku dhaco ma ka soo saari lahaydeen qaalu waxay dhaheen balaa haa inaanan ka soo saarin iska dhaaf ha ka soo saari lahay qaala wuxuu yidhi laa tasubuuha caynina marka walaa tadribuu hana di- garaacinina wainamaa ciduuhu ninka wacdiye wabasiruuhu ninka xaqa tusa waxmidullaahi idinkuna alla ku xamdiya alladii allahaasoo caafaakum idinka caafimaashay min alwuquuci inaad ku dhacdaan fii dembihi isaga dembigiisa qofku dembigu ku dhacay ilaahay aan kuu ridana waa alxamdu lilahi baa la dhahaa isagana lama ceebeeyo lamana caaye waa la wacdiyaa qaaluu waxay dhaheen afalaa tubqidu maadan ninkaan u caroonayn dembiga weyn la yimid qaala wuxuu yidhi innamaa ubqidu ficlahu anigu ficilkiisaan u caroonaya isaga wuxuu sameeyey baan nacsana fa idaa tarakahu hadduu ka tago ficilka xun fa huwa akhii waa walaalkay isagaa ma diidanay hadduu xumaha iska daayo walaalkay waayo fa fa akhada arajulu ninkii wuxuu guda galay yantaxibu ya inuu ooyayo yantaxibu oo wayuclinu owda muujinayo daahirinayo towbatow toobadiis toobad oo muujinayo wahaadaa ninkaana shaabun waa mid kaloo dhallinyaraya kaasoo yuqbilu soo qaabilay calaa abidardaa'i waayo wayaquulu leh awsiinii ii dardaaran yaa saaxiba rasuuli lahi sal rasuulka ilahi saaxiibkiisa fayaquulu lahu abidarda wuxuu laha yaa bunaya wiilkayga yaa wiilkayga idkur llaha alla xus fi saraa'i barwaaqada yodkurka ilaahay waa ku xusayaa fi daraa'i dhibaatade barwaaqada ilaahay halmaami yaa bunay kun caaliman mid caalima noqo aw mutacaliman mid waxbaranaya noqo aw mustamican mid dhegaysanaya noqo walaa takun iraabica midka afraad ha noqono fatahlika ahlaagsanto caalim wax yaqaan mid waxbaranaya mid dhegaysanaya kan afraad iska jira oo jaahilka ah yaa bunaya wiilkii buu wacdanaya liyakun ilmasjidu masaajidku ha noqdo beytaka gurigaada fainii samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu leeyh almasaajidu masaajidu beytu kulli beytu kulli taqiyin qof kastoo taqiya gurigiisa wey waqad damina allahu ilaahayna waa damaanad qaaday caza wajalla liman qofka kaanat ilmasaajidu masaajidu ay ahaato buyuutahum guryahooda arrawxa baa ilaahay u damaanad qaaday raaxo iyo waraxmata naxariis iyo waljawaaza tallaabid cala siraadi jidka siraad ay tallaabaan ilaa ridwaanilaahi u tallaabaan ilaahay ridihiisa caza wajal ninkaa waa la wacdiyey wa haaulaai kuwaan kale jamaacatun weye oo mina shubbaani dhallinyaro ah koox shabaaba weye kuwaasoo jalasuu cala dariiqi waddada fadhiisay yataxadauuna iyagoo iska sheekaysanaya oo yanduruuna fiirinaya ila almaarina dadka meesha maraya dhallinyaro inta meesha fadhiisa dadka meesha marmaraya dariiqyada bay fiirsanayaan daadaawadaan ma fiicna maogta fa yuqbilu calayhim wuu soo qaabilay abudardi wayaquulu wuxuu lahaa yaa baneeyi waryaa dhallinyaro wiilashayda sawmacatu rajuli ninka sawmacadiisa ninka almuslimi muslimkaa bangaladiisa iyo gurigiisu beytuhu gurigiisa wey yakufu fiihi wuxuu ku reebaa gurigaa dhexdiisa nafsahu naftiisa iyo basaro argiisa gurigiisa hadduu galo araggiisa iyo naftiisaba halkaana celinaysa gurigiisa uu ka gala wa iyaakum idinka iyo waxaan idin kala digayaa waljuluusa inaad fadhiisataan fil aswaaqi suuqyaasha fa innahu suuqu yulhii waa mashquuliya wa yulqii suuqu dhibaatou leeyahy yulhii wa yulqii laqwi iyo balaado iyo mashquul buud qofka ku ridaa wa fii afnaai iqaamati abidardaai abidarde nagaadigiisii dhexdeedii bidimashqa uu ku nagaa bacaa ilayhi wuxuu u soo diray abidarde waalihaa bara saabkii dimashq mucaawiyatu bna abi sufyaanaha baacidu soo diray yakhdubu isagoo ka doonaya ibnato gabadhiisii adardaa ahayd gabadhii loogu magac daray abidarda darda abehe soo maha ninkii bara saabkii guud oo gobolka dhan shaam hadda shaamka keliya hadda maanta waa intee dowladood maanta shaam waa intaasoo dowladood waxaasoo dhan hal gobol bay ka dhignaayeen islaamka marka mucaawiyata abu sufyaan baa xukumayey mucaawiya marka cid soo diray wuxuu yidhi abudarda ha loo tago gabadha darda baan ka rabnaa waxaana u rabaa libnihi wiilkiisa yaziid wiilkayga yaziidaan u rabaa buu yidhi fa abaa abudarda waa diiday an yusawijaha inuu u guuriya gabadha lahu yaziid wa acdaahaa gabadhii wuxuu siiyey abudarde lishaabin nin dhallinyaro ah oo min caamati lmuslimiina muslimiinta shacabkeeda ah aan dowlad iyo guri iyo madax i- ahayn ka wiilkaa yaroo wiilkaasoo radiya diinahu diintiisa oo ka raali noqday iyo khuluqo dabeicaddiis buu siiyey fa saara daalika arrinkaasaa dhex socday fi naas gabadhii loo diiday ninka dowladda xukumo wiilkiis nin iska caadiyaa la siiyaa layidhi wajacaluu waxay gudagaleen yaquuluuna ilay leeyihiin khadaba zaydubnu mucaawiya soo doonay gabadha madaxweynaha gabadhiisii oo kale wey, ee wiilkiisii baa soo doonay binta abi su- binta abidardaaba soo doonay faraddahu abudarda waa faradda wuu radiyey hu ninkii yaziid ahaa abuuhaa gabadha aabaheed baa diiday wazawajaha wuxuu u guuriyey lirajulin oo min caamati muslimiin ah fasalahu saa'ilun nin baa weydiiyey can sababi dalik sababtu waa maxay buu yidhi sababtu waa maxay faqaala wuxuu yidhi inamaa taxaraytu waxaan ku dadaalayay fii maa shayga sanactu anigu aan sameeyey salaaxa amri dardaa'i gabadha darda la yidhaahdo amarkeeda wanaaggiisa aan ku dadaalayay guri dowladeed gabadhaydu inaysan gelin baan rabay hay faqaala wuxuu yidhi ninkii su-aasha keena wakeyf oo see ugu dadaalaysa qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi abudardi maa danukum malihiinu waa maxay bidardaa'i gabadhayda dardaa a u malaynaysaan idaa qaama beyna yadayha horteeda markay soo istaagaan gabadhayda alcabiidu addoommo yakhdimuuna xaalay u khidmaynayaan ilaa gabarh nin madaxa qaba weeye intaanoo kaleoo shaqaala ah markay soo hordhoobtaan oo iyada u shaqaynaya ka waran oo wawajad oo wuxuu yidhi oo wawajadat nafsan nafteeda ay ka hesho fii qusuurin qasriyaal qasriyaashaasoo yakhdafu la'laa'uha birbiriqeedu uu dafayo albasar aragga guryo dhaldhalaalayo oo indhaha dafaya gabadha markii la geeyo see xaalkeedu noqonaya ayna ayna yusbixu diinuha gabadhaa diinkeedu see noqonaya yoomayd madaxtooye dhaldhalaalaysa iyo dantaanu qofka u shaqaynaya haddii gabadhan la geeyo diinteedii baan u baqay bay wfii khilaali wujuuhi abidarda wa fii khilaali wujuudi abidarda abidarda joogiddiisa dhexdeedii fii bilaadi shaami shaam magaalooyinkeeda uu joogay qadima calayhim waxaa u soo galay amiiruulmu'miniin cumar binu khadaab mutafaqidan isagoo baarbaaraya axwaalahaa shaam xaaladaheeda qofka madaxda waxaa fiican hadba meel inuu tago u kuurgalo dadkan isay ku nool yihiin arrimahooda markaa cumar baa kormeer ku tegay meesha fazaara wuxuu soo siyaartay saaxiibahu saaxiibkiisii abadardaa fii manzilihi gurigiisa leylan xilli habeena baa cumar soo aaday guriga fadafaca albaaba albaabkuu gargaraaca faidan huwa albaabku aab isagoo bikayri qalaqin mid handaraab la-aan baaba iska ballaqay fadakhala wuxuu galay fii beytin guri mudlimin mugdi ah laa dawa fii iftiin aan lagu arag falamaa samica abudarda markuu maqlay xisahu sharqantiisa cumar sharqantiisa markuu maqlay qaama ilayhi waa u kaca abudarda waa booda waraxaba waa soo dhoweeyey bihi cumar wa ajlasahu agtiisuu fariisiye waakhada rajulaani labada nin waxay gudagaleen yatafaawa yatafaawadaani inay isdhaafsanayaan oo wada hadlayaan ala yatafaawadaani waa maxay inay yaa isku dhiibayaan isweydaarsanayaan alaxaadiida sheekooyinka walxaal adlaamu mugdigu yaxjubu uu xijaabayo kullan mid kastaoo minhumaa ka mida labada nin can caynay saaxibihi saaxiibkiis labadiisa indhood labada nin waa wada sheekaysanayan lakiin indhahooda iskuma jeedaan ilaa meesha waa mugdiye guri mugdiyaa lasoo galay abudardaa guriga leh waa ninkii dee alaabtiisa sii dirsan jira meesha maxaa yaal iftiin iyo faynuus ma leh faxasa fajassa wuu taabtay cumaru wisaada abidarda abidarda barkintiisa waa mugdi gacanta hoostaas barkinta abidarda ugu taabtay faidan huwa waaba isagoo bardacatun kabad ah weel waxaa barkinta u ah waa wax ma garanaysaa bustaqa lafsan oo kan awrta dusha laga saaro maarta waxaa la yidhaahdaa karbaash oo kale ah iyo abjaad waa wax qalafsan wajasa firaasha gogashiisaba taabta faidan huwa waaba isagoo xasan quruuruxa meesha quruurux baa yaalba wajasa diaarahu wuxuu taabtay ya go-iisi faidan huwa kisaan waaba isagoo ah buste raqiiqun jilicsan laa yafcalu shay-an waxba aan ka tarayn fii bardi dimashqa dimashq qabowgeeda dimashq waa meel qabow faqaala lahu wuxuu ku yihi cumar ninkan raximaka allaahu ilaha kuu naxariise alam uwasic calayka ma waanan dushaada waasicin war ma waanan xoola kuusoo dhiibinoo kuu waasicin nolosha alam abcad ilayka intaanu adduuna ma waanan kuusoo dirin xagee dhex fadhidaa faqaala lahu abudardaa wuxuu yidhi atadkuru ma garanaysaa yaa cumaru cumarow xadiidan xadiid ma xusuusataa xadiidkaasoo xadaanaa uu noo warramay hu xadiidka rasuulullaahi nebi maxamed sal ly slm qaala cumar wuxuu yidhi wamaa huwa muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi alam yaqul m nebigu muusan dhihin liyakun ha ahaado balaaqu axadikum midkiin kifaayadiisu min addunyaa uga filan kazaadin ka zaadi raakibin gaadiidka qofka saaran sahaydiisa oo kale haddaa faras iyo dameer iyo rati iyo meel u safardhe xoogaa kaa qaadanaysa wax yar weeye midkiin adduunyo inta kaga filan ha noqoto qof raakib oo gaadiid saaran sahaydiisa oo kale mayaan nebiguna dhihin xadiidkaa ma xusuusataa qaala cumar wuxuu yidhi balaa alla waa gartay waa jiri qaala wuxuu yidhi abudardi famaadaa facalnaa maxaan samaynaa haddaba bacdow nebiga gadaashi yaa cumaru cumarow maanta maxaan samaynaa marka maanta maxaynu haynaa waaye adduun dhex dabaalanayna arag fa bakaa cumar baa ooyey wa bakaa abudardaana waa ooyey waa raggan qalbigooda qoyan yahay wamaa zaala kama zuulin yatajaawabaani inay iskugu jawaabayaan bilbukaai oohin kana waa ooyin kana waa ooyin xataa dalaca calayhima ilaa dushooda asubx waagu baryey say labadooda u ooyeen cumar sida kale nin adag ha u ahaadee wax ka qalbi jilicsan ma leh ilaahay cabsidiis dalla abudarda wuxuu ahaaday fii dimashqa yacidu ahlaha xaalo waaninaya dadka degan wayudakiruhum isagoo xusuusinaya wayucalimuhum baraya alkitaaba iyo walxikmata xataa ataahu lyaqiinu ilaa dhimashadii uga timid falamaa marida markuu xanuunsaday abidarde marada almowti dhimashada xanuunkeedii dakhala calayhi asxaabuhu baa u soo galay saaxiibadiis faqaaluu waxay dhaheen maa tashtakii maxaa ka sheeganaysaa xaggee lagaa hayaa maxaa ka cabanaysaa xaggee kuu daran qaala wuxuu yidhi dunuubii dembiyaasheedaan ka sheeganaya waxaan dacwo ka ah dembiyadeeda qaaluu waxay dhaheen wamaa tashtahii maxaa jeclaan lahaydoo ishtahaynaysaa daawo iyo takhtar iyo waxaa afka saari kadhid iyo waxaa cuntid iyo qaala wuxuu yidhi cafwa rabbii rabbigay cafigiisaan ishtahaynaya isku meelba ka hadlimaya rabbigay cafigiis ayaan danaynaya uma qaala liman xawlahu dadkii ag fadhiyey wuxuu ku yidhi laqinuunii ii qabta ii laqina laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu اllah oo towxiidka ii qabta famaa zaala kama zuulin yuradiduha inuu towxiidka celcelinayo xataa faaraqa alxayaata ilaa nolosha faaruqay walamaa laxiqa abudardaai marku haleelay bijiwaari rabbihi rabbigiis jiwaarkiis ra'aa cawf binu maalik alashjaciyu saxaabigaas geesiga ahaa yaa ayaa wuxuu arkay fii maa yaraahunna inuu qofka hurdo wuxuu arko manaamka ah marjan kayn dooxo beer akhdaro cagaaran fasiixa alarjaa'i iyo geesaheeduna beertaas waasacay yihiin waaye kayntaas waarif alafyaa'i laamaheeduna dhaadheer yihiin beer laama dhaadheer oo waasaca ama waarif alafyaa'i hoosaskeeda dee hoosku xaggee ka imaanaya hooskeedu dheer yahay waa maxay laama dheer dheer beelada buu manaam ku arkay fiihi dhexdiisa waxaa ahaa beertaas qubatun qubado cadiimatun weyn oo min adamin adiim ka samaysan harag xowlahaa hareeraheedana khanaman ari baa joogay raabidatun halkaa ku xeraysan taasoo lam taral caynu ishu aysan arag milahaa wax la mida qadu weligeed faqaala wuxuu yidhi manaamkii dhexdiisii ninkai arka liman haadaa waryaale waxaan barwaaqa ah beertan iyo arigan iyo hooskan iyo yaa leh faqiila lahu manaamka dhexdiisa waxaa lagu yidhi licabdiraxmaan bin cawf baa leh waa nin kale saxaabigii jannada loogu bishaareebaya cabdiraxmaan bin cawf baa iskale baa layidhi waa inoo imaanaya waaye fadalaca calayhi waxaaba isla markiiba meesha ka soo baxay cabdiraxmaan baa ka soo baxay min alquba ninkii la yidhi ninkaasaa leh manaamka dhexdiisa baa qubaddii ka soo baxay wa qaala lahu wuxuu yidhi ninkii lahu wuxuu ku yidhi ninkii manaamka arkay yaa bna maalik ilaa ninka manaamka arkay waa garanaysaa cawf binu maalik baa mogta yaa bna maalik war yaa ina maalik haadaa waxaan a ujeedin maa acdaana allahu ilahi wuxuuna siiyey caza wajalla bilqur'aani bisababi lqur'aani qur-aanka dartii baa waxaa nala ku siiyey walow ashrafta calaa haadihi haniyati kooddan haddaa ka baxdo meel yaraa halkaan taagaa jidha mogta karin ah halkaan haddaa ka baxdo ariiqa halkan la ra-ayta waxaad arkaysaa maa lam tara caynuka weligeed waxaan ishaadu arag wa samicta waxaad maqlaysaa maa lam tasmac udunuka waxaan dhagahaadu maqal wawajadta waxaad helaysaa maa lam yaqdur calaa qalbiga weligaa waxaan qalbigaada kusoo dhicin waagi hore abudarda noolaano isagi lahaa meel halkaanoo karin baa ka sokaysa meesha aanu alaabta usii dirsanno ee haddaa karintan halkaan haddaa wax yar ka dhaadhacdo waxaad weligaa arag la yaab la arkaysa haddaa la yaaban tahay aniga xoogaagan arigan iyo beertan iyo waxaan halka ii yaal halkaan meela wax yaalla haddaa arki lahayd dee nin nin wixii qaadanaya iyo nin tegayana ma jiro barwaaqaduna waa isku muuqataa ahlujanna waa isdaalacanaya ninbana in buu haystaa in yar iyo in dhexe iyo in badanba faqaala ibnu maalik baa wuxuu yidhi waliman daalika kulla waliman kuma u sugnaaday daalika arrinkaas kulluhu dhammaanteed yaa abaa maxamed waryaa leh waxaas barwaaqada a sheegtay faqaala wuxuu yidhi acadahu اllahu ilaahay wuxuu u diyaariyey caza wajal liabidardaai abidardaa baa leh liannahu abidarda kaana wuxuu ahaa yadfacu mid riixa canhu xaggiisa addunyaa adduunyada biraaxatayni labada calacalood labada sacab iyo wasadri laabta oo adduunyada iskaga hayy oo iska tuurayy marka ninkaasaa lagu abaalmariyey barwaaqada meeshaan taalla wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu bاsawaab